Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baraawe kusoo gabagabaysay kulan looga hadlayay baahiyaha bulshada ku nool magaalada Baraawe. Kulankan oo socday muddo bil ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, maamulka Baraawe iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada. Cumar Cabdulaahi Maxamed Guddoomiyaha degmada Baraawe iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka.
xafladani waxaa laga soo saaray buug buug hore u soo socday wax badan baahida degmada baraawe xaafadaheeda tuulooyinka degmada baraawe baraawe ku xidhan dhammaan waxa laga weydiiyey dadka hoos u yaqaana ee, deegaankaas iyo tuulooyinkiisa buug baahada dadweynaha oo maadaama ay tahay in la ogaado baraa horta maxaa u baahan tahay maxay rabtaa see wax loo qaban karaa see loo fuli karaa marka sidaas darteed waxaan leenahay waa arrin aad u wanaagsan insha allahu tacaala qof kastoo maskaxdiis shaqaynaysay Een, marka cabdullah yiraahdo waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo wasaaradda arrimaha gudaha oo waqti iyo juhdiba ku bixisay iyo dhaqaalaba ku bixisay in barnaamijka hirgalo Een, waxaan rabaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsantiin inaan idhaahdo waa dadaashada dadkiina intii awooddiin aad u adeegteen inaan idhaahdaa rabaa ee, buuggiinana maaragtay hadda maanta aan marsha beeshaan lagu soo xirayna inuu asagana maaragtay miro dhal u yeesho sanadaha soo socda shanta sannadood in mana deegaanka maaragtay degmada laga dareemo faa'iidada uu maaragtay ay leedahay in laga dareemo ayaan rajaynaynaa qorshihii dowladda koonfur galbeed ku ka-eedin ay degmadooyinka ama bulshadiiye oo ahaa in nis bulsho dowladdu ogaato baahida bulshadeed ee reer koonfur galbeed qabaan taasoo barnaamijkaas leen egmadi wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijkaas iyadu wadi degmooyin ilaa saddex degma ina haddii barnaamijkaas ku fulidi oo la tala galaay in qorshaha baahiyeed ee shanta sana hadareerto laka ogaado saas daraaddiya wasaaradda iyo suubidii buug leenka talagalay in qorshaha walaha gudbi